إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu kusoo jirnay hadalkii sheekhu lislaam ibn musaymi uu ka jawaabayey ee ku saabsanaa shaarib lkhamriga ama ka khamriga cadda ma la salaamayaa hadduuse ku salaamo salaamta ma loo celinayaa janaazadiisa ma ma raacaya ma la raacayaa hadduuse ka shakiyo taxriimka khamriga ma ku gaaloobayaa oo shakiga uu ka shakiyey khamrigu ma xaaraan baa kaafir ma ku noqonaya mise kuma noqonay marka hadalkii sheekha ayaynu ku dhex jiray waxaynu joognay xadiidka man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadih fain lam yastaطic fabilisanih fain lam yastaطic fabiqalbih wadalika adcafu liman wadalika adcafu liiman tafsiirkaynu ku fasiray ee sheegaya an yadkur wadalika adcafu liiman dalinyarada lakin diisa yani waxaa laga tilmaamayaa darajaadka iimaanku waa shucab iyo qaybo waatuu xadiis kusoo aroortay aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaha qawlu laa ilaha ila allah waadnaha imaatat ladaa can ariiq marka shucabka iimaanka waxaa kamida inkaaru lmunkar marka shucbada ama laanta iimaanka ka mida ee inkaaru lmunkar ah xumaanta in la reebo shucbadaasa waxay leedahay saddex martabo in gacan lagu inkiro lagu bedelo iyo in marka afka markaa laga bedelo oo laga inkiro iyo in qalbiga laga karaayeysto marka saddexda martabo waxa ugu darajo hoosaysa in qalbiga laga karaayeysto saas aawadee haddii darajadaa la waayo yani wax iimaana oo laantaa ka mida shucbatu takyiiri lmunkar ama inkaaru lmunkar oo ka dambaysa ma jirto shucabkii kale lagama hadlin laamihin kale iimaanku lahaa lagama hadlin laakiin laantaa gaarka iimaanka ka midka ah ee takhyiiru lmunkaraat xumaanaha in la bedelo af lagu bedeliyayo gacan lagu bedeliyayo qalbiga laga karaahiyaysayaaba waxaa ugu hoosaysa oo ugu daciifsan bimacnaa labada martabee kale ka sii liidatoo ka hoosaysa waxa weeye waa inkaaru lmunkar bilqalbi qalbiga in laga karaayo marka taa haddii la waayo laantaa marka waxa weeye wax maraatibtii iimaanka ka midoo ku jira ma jiro yani laamihii kale waa joogaan laakiin laantaas wixii ka dambeeya waa macsiyo qalbiga hadduu ka karaahaysanaayo qofku wuxuu noqonaya inuu raalli ka yahay waraadi walfaacilu sawa ka macsida samaynaya kaka raallidihina waa ismid xagga dembiga iskaga midka yihi marka siyaalaaynu ku fasiray si ahaan macnaheedu sidaas ayuu u dhacaya sidoo kale waxa weye waa in la yidhaahdo wadalika adcaf liimaan waxaa loo jeedaa adcafu min gayri daciif loogama jeede adcaf baa la yidhi wa hunaaka farqun bayna aldaciifi waaladcaf farqi baana udhaxeeya waa daciif iyo waa adcaaf farqaa udhaxeeya oo haddii masalan la yidhahdo hebel hebel waa ka yar yahay kama dhalanayso inuu isagu yar yahay e waxaa laga tilmaamaya waa ka waabsan yahay labaduba waa dubuubeen waa weynaadeen inagii hore usoo sheegay masalan haddii la yidhaahdo fulaanun hebel ninka la yidhahdo acqalu lmajaaniin dadka waaran isagaa ugu caqli badan bimacnaa waa caaqil loogama jeedo junuun baaba lagu tilmaamayo waalid laakiin waxaa looga jeedaa dadka waalan ee magaalada jooga buu xagga caqliga ugu xigaayo ugu roon yahay laakiin laftiisuna waxa wey waa majnuun acqalu lmajaaniin hadii la yidhahan saasaa looga jeeda marka adcafu liimaan daciifu liimaan lama odhanayo waa adcafu liimaan baa layihi waayahay fain kaana rajulu sheikhu waxa ui raxmat llahi calayh fain kaana rajulu hadduu ninku yahay mutasatiran bidalika taas mid qarsanaaya walaysa muclinan lahu aanu ahayn mid muujisanaya unkira calayhi siran waxaa loogu inkiraa si qarsoon xumaantii hadduu qarsaday inkaarka lagu inkirayo ee wixiisa la radinayo waa inay noqotaa mid qafiyo hoos loogu naseexayo unkira calayhi siran wasutira calayhi waana la asturaayo waa loo xilqariyaa kama qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam siduu nabiguba uu yihi man satara cabdan satarahu allahu fi dunya walaakhira ku kastoo addoon astura oo u xilqariya satarahu llahu ilaahay waa asturaa fi dunya walaakhira if iyo aakhiraba gudahooda ilaahay waa ku asturaayo yani waa u xilqariya ila an yatacaddaa dararuh xadiiskaas waa saxiix muslim baa saxiixa kusoo wariye ila an yatacaddaa dararuh inay dhibaatadiisu cid kale u gudubto mooyaane waa loo xelqarinaya wlmutacaddi laabudda min kafi cudwaani ka xadgudbayna waxaa lagama maarmaan ah min kafi cudwaanihi xadgudubkiisa in markaa la joojiyo oo la qabto ayaa markaa waxa weye waajib ah xumaantiisii xadgudba yani xadgudubkiisii uu dadka ku xadgudbaayey waa in la joojiyaa lashortaaga waidaa nahaahu lmar'u hadduu qofku ka reebo siran yani markaa waxa weeye hoos uuga reebo xaalu yahay musiran ama fii sirin uu kaga reebo falam yantahi aanu ka reebtoomi fucila waxaa la sameeyaa maa yankafu bihi wuxuu markaa waxa weeye ku gacan laabanayo ama ku gaabsanayo sababteeda oo min hajirin dheeraansho laga dheeraaday ahaaday ahaatay iyo wagayrihi wax kaleba ahaatay ama in laga haajiro ha ahaato ama in marka waxa ciqaab kale lagu sameeyo ha ahaatee hadduu marka waxa weeye sir in wax lagaga reebo uu ku dayn waayo waa in markaa waxaa xumaantiisu isku taagaysa iyo xadgudubkiisu waa in lagu sameeya ha ahaato in laga haajiro ha ahaato in la garaaco ha ahaato markaysa waxa markaa in yani la kashifo yani markaa say doonta baa noqo ida kaana dalika anfaca fi diin hadduu yahay taasi hajrigaas iyo ashyaada lamidka ay mid u nafci badan fi diini markaa xagga diinta ugu nafci badan oo bimacnaa in sidaa lagu sameeya waxay tahay mid uga anfac badan oo uga fiican inaan marka waxaba lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa sidaa u nafciga badan marka in loo sameeyo ayay noqonaysaa wa ama ida adhara hadduu muujiyo miya arajulu ninku almunkaraati xumaanaha uu muujiyo wajaba alinkaaru calayhi calaaniyatan waxaa waajiba inkirista lagu inkiraayo korkiisa calaaniyatan si muuqato loogu inkiraayo ayaa waajiba walam yabqa lahu iibatun yani umana markaa hadhin isaga iibatun wax xan la yidhahdaa uma hadhinoo sheegista dadka markaa loo sheegaa xan noqon mayso bimacnaa xantii la diiday yani ma noqonayso wajaba an yucaaqaba calaaniyatan waxaa waajibay in loo ciqaabo calaaniyatan si muuqata in loo ciqaabo calaaniya waxa wey waa shayga daahirka ahe yani markaa lala jahray ee la muujistay waa didu siri sirtay liddi ku tahay bima yarjacuhu wax markaa waxa weeye yani ka radcinaya bimacnaa ka qabanaya can dalika markaa taas ka qabanaya xumaanta inuu la yimaado waa in lagu ciqaabaa si muuqato loogu ciqaabo min hajrin wagayrihi ha ahaato haajiris laga haajiro laga dheeraado wagayrihi iyo wax kaleba markaa ha ahaato fala yusallamu calayhi lama salaamayo walaa yuraddu calayhi asalaamu salaamtana markaa looga jawaabi maayo oo laguma celinaayo ida kaana alfaacilu lidalika mutamakinan min dalika hadduu yahay ka sidaas samaynaaya inuu ka haajiro oo salaami waayo oo salaamta u celin waayo mid taa awoodaaya min gayri mafsadatin raajixatin yani mid taa kari karaayo hadduu yahay mafsado iyo dhibaato miisaan badan iyadaynay markaa waxa weeye imanaynin mafsado marka waxa weeye dhibaato markaa miisaan badan iyadaynay markaa imanaynin haddii markaa taas uu markaa qaadirna u yahay mafsado raajixina ayna ka imanayn oo ka miisaan badan maslaxada waxay noqonaysaa inuu ka haajiro ka dheeraado aanu salaamin salaamtana u helin mas'aladu halkan sheikhu inoo sheegaya masaladaas waxay tahay dad fara badan baa marka waxyaalaha qaarkood la radiyo oo laga hadlo waxay odhanayaan maad hoos ugu tagtidoo ugu naseexaysid sawta la yidhi yani cidda waxa weeye man wacadanii siran faqad nasaxanii waman wacadanii calaaniyatan faqad fadaxanii si waxa weeye markaa sira qofka iigu nasteexeeyaa ee wax iigu sheegaa kaasi waa i nasteexeeyey ka laakiin marka waxa weeye si muuqata oo ay dadku ogyihiin iigu nasteexeeyaa oo ii waaniyaa kaasi ima nasteexaynaya waa i fadeexadiisa waxaa le lagu jawaabayaa yani waxyaaluhu waa kala duwan yihiin munkaraadka ahi wax khafi u dhacay oo qarsoon oo qof iyo laba ku kooban iyo wax calaaniya u dhacay oo dadkuba og yahay oo shacbaxay shaygu haddii waxa weeye wax sira u dhacay uu yahay sida marka waxa weeye sawaabka ahi waxay tahay siduu sheikuba inoo sheegayo in hoos loogu nasteexeeyo loogu sheego in hoos loogu nasteexeeyo oo loogu sheego oo qofkiina loo xilqariyo weliba shardi buu taa sheekhu ku sixray shardigaasi waxay tahay waa haddii waxa weeye weliba markaa dararkiisu aanu iyo dhibaatadiisu cid kale ayna usii gudbiyin marka xaaladda uu sir calaa kulli xaal u sameeyey hoos in loogu nasteexeeya waa sawaab hadday noqoto marka in laga maarmi waayo in sare loo sheego waa in loo sheegaa waxa weeye maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada waa inaan cid la cayinin waa in khitaab caama lagu lagu hadlaa siduu rasuulkuba odhan jiray sala allahu alayh wasalam maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruuda laysa fi laysa fi kitaab illah maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada axaadiis badan buu kusaabay uu nabigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam rag xaalkoodu muxuu yahay sidaa iyo sidaas samaynaaya yani waxa weeye waa inkaar yani dadka dhex yaalla laakiin cid lama caynin qofku laakiin haddii waxa weeye xumaantii uu muujiyo oo si muuqata uu sameeyo xumaantaasi ay noqoto midaan fardi iyo laba iyo ku koobnayn shay daahir loo sameeyo si muuqato loo sameeyey hadduu yahay inkaarka la inkiraya dimmadu ay ku beri noqonaysaa waa in calaaniyatan loo ink- loo inkiro waa in loo radiyo oo loo caddeeyo arrinkaa markaa yani butlaankiisa iyo dalaalkiisa si muuqata oo iyaduna shacbaxda oo meeshii munkarku uu gaadhayba inkaarkuna uu gaadho wa ilaa waxaa loo qaadanayaa oo dad fara badani ay u fahmi karaan shaygaa marka waxa weeye sida muuqata loo sameeyey inuu yahay shay bannaan ayaa loo qaadan karaa amaba shay shareecada markaa ku sugan inay tahay amaba shay shareecada ku sugan inay tahay haddaynu eegno adilada sharcigaana qaacidada uu sheikhu inoo sheegay way inoo tilmaamaysaa adiladu oo masalan saxaabada qaarkood waxyaalaha qaarkood oo ka dhacay dee ilaahay waxa uu caddeeyey arrinkaasi inuu qalad yahay oo aanu sax ahayn qur-aankuu ku caddeeyey si waxa weeye markaa muuqata oo caanbaxday ayaa marka waxa wey yani loo radiyey qur-aan marka waxa weeye ilaa yawmi alqiyaama la akrinayo oo salaadaha lagu tukanayo maxaarimta laga akriyayo oo dadka la barayo ilaa caruurta la baraayo baa khata iyo arrinkaas lagu cadiyey وyومa xunayni إd أعjabatkm kasratkm falam tغni cankm شhayئa وضاqت عalaykm الأrض bma raxbat ثuma وlaytm mdbiriin وkذlik qwlه taعaalى xتى إda fashiltm وتnaaزactm fi الأmr وcصaytm min bacdi ma أrakm ma تxibun minkm man yuriid الdunya وminkm man yuriid الآkخرة وkذlik qwlه taعaalى ma kana linabiyi an yakuna lahu asra xata yutqina fi lardi turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu alaakhira yani inkaarkaasi wuxuu noqday si loo inkiraayo in loo inkiro si calaadiya ah bale xataa waxaa la inoogu sheegay qur-aanka akhtaa nebiyada qaarkood ka dhacay oo magacyadoodii la sheegay وعصى آدم ربه فغوى لنفس القرآن انت الله مقعابي بلي آدم يعني عصيان يا غوايا يا كدعلي وكساعدنا الله ينوشي إلى آدم صدق كاني أو إلى هاي الدورتي أو نقضي مجتبا ربي أدورتي آه مركا يضع إلى هاي الوشي حتى akhtaada nebiyada qaarkood ka dhacday binafsi qur'aan laynoogu sheego si calaamiyaa loo radiyey baa dadka qaarkood waxay leeyihiin sheekh hebel ama wadaad hebel maxaad waxa weeye markaa si calaamiyaa ugu radinaysaa hadduu waxyaala ku qaldamay maad warqad u qortid ama telefoon kula xidhiidhid ama aada u tagtid oo u naseexaysid sidan aad samaynaysaa waa si qalada sheekh hebelna waxa weeye khaladadaa uu sameeyey waa mid mashriq iyo maqribba ka dhacday oo aan ku koobnayn shaksigiisa ku koobnayn marka waxba ka bedeli mayso inaad isagii waxa weeye yani markaa tidhahdo waa u naseexaynaya waayo dee inkaarku isagoo keliya ma quseeyo dadka kale nafahooda wixii ku dhacay sidadu waa inkiri waa si calaaniya waa in loo radiyo waxaanu garan karaa yani salafku inay waxa weeye qaarkoodba qaarka kala radin jireen xuduud calaniya ayaa ka dhex jirta dhexdooda saxaabada akhtaadii ka dhacday bacdu saxaaba akhtaadii ka dhacday dee waxay noqotay si calaaniya in markaa loo radiyo oo loo cadeeyo loo sheego looma odhan rasuulka sal allahu alay slam si nase yani markaa sir ah ugu nasteexeeyo hoos ugu sheeg ee qur'aan baa lagu soo dejiyey la akrinayo axaadiista rasuulka sal allahu alayh wasalam haddaad eegto rasuulku wuxuu arkay sal allahu alayh wasalam nin khudbadaynaya markaasaa khudbadiisa wuxuu ku soo daray man yuطic illaha wاrasuula faqad rashad waman yacsihima faqad gawa waman yacsihima faqad gawa saasuu yidhi xadiisku waa saxiix markaasuu rasuulku sal allahu alayh wasalam waxau yihi bi'sa khatiibu lqawmi anta mid qole u khudbadeeya adigaa ugu xun nabigu waxa weeye sala allahu alayh wasalam gaar ulama bixin uma odhan khalad baad samaysay oo caynkaa caynkaa weeye hoos uguma sheegin laakiin dadkii oo maqlaya ayuu ku yihi bi'sa khatiibu lqawmi anta ta kale wax maxaasinana uma sheegin oo ma odhan wanaagga caynkaa caynkaasaad leedahay lakin halkaasaad ku xuntahay marka bidcada ku saabsan wujub wujubu lmuwaazana cinda alnaqdi ama cinda araddi marka wax la radinaayo in maxaasil in la sheegaa ay waajib tahay oo qofku jaanibka uu ku wanaagsan yahay in la xusaa inay waajib tahay bidcada caynkaasi dadka qaarkood casrigan la yimaadeen saruuriyadu marka ay keeneen iyagu ay bilowdeen yani marka waxa weeye waxay kutusinaysaa inaan waxba ka jirin waayo nabigu sal allahu alayh wasalam wax maxaasina uma sheegin wuxuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilah waxaan kaaga beri noqonayaa waxa khaalid sameeyey tabaru daahira ayuu ka sameeyey markuu nimankii reer bani jadiime ay garan waayeen inay yidhahdaan aslamna aslamna oo ay yidhahdeen sabacna sabacna oo dabeedna laayey nabigu sal allahu alayh wasalam calaniyatan buu uga tabarrucay اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ورسولك صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ macaadowd ma fitno waraa tahay yani ficilkan marka waxa weeye dadka qaar buu fitno ku yahay buu tilmaamaya salaadan aada dheeraynayso ee dadka qaarkood aynay xamili karayn afataanun anta ya mucaad mucaadna wuxuu ka mid ahaa min fudalaa'i saxaaba saxaabada kuwoodii fadliga badnaa buu ka mid ahaa waxaa nabiga laga soo wariyey sala allahu alay wasalam aclamukum bilxalaali waalxaraami mucaadu culamada qaar waa taxsiiniyeen bacdi culamada ka mida muxadisiintuna waa ka hadleen xadiiska sanadkiisa xadiis kale waxaa la soo wariyey yuxsharu alculamaa maalinta qiyaame waxaa lasoo xashrin doonaa lasoo ururin doonaa yani culamada iyadoo macaad uu ka horeeyo biratwa yataqadamuhum mucaadun biratwa yani waxa weeye leebka marka la gano inta uu gaadho masaafo intaa la-eeg buu culamada kale ka sii horeeyaa mucaad xadiiskana sheekh albani waa taxsiiniyey markaasu haddana nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam afataanu anta ya mucaad ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam calaa kulli xaal adilo badan ayaa marka waxaway baabkaas yani loo helaya yani tarjumo qofka loo tarjumaynayo oo maa lahu wamaa calayhi laga warramayo taasi waa mas'ala ukhra laakiin in la yidhaahdo qofkii la radinayo waa maxaasintiisa ha la sheego ta noocaasi waxa weeye oo waa waajib in la sheegaa waa bidcatu yani bidco dalaala weeye iijaabka arrinkaa la waajibinaya ama la sunaynaya culamada ahlu sunna waljamacana cid qabtaa ma jirto la axad la min almutaqadimiin wala min almutaahiriin waa arrin saruuriyada nimanka la yidhahda ay la gaar noqdeen iyo ciddii cada ay ku jiitaan ee dabagasha saas aawoodee culamada sunnadu waa radiyeen waxaanay tilmaameen arrinka noocaasi inaanu ahayn arrin waxa weeye yani markaa sax ah ee arrin baatila inuu yahay saas iyadaabay tilmaamay sidaas ayay markaa tilmaameen waxaana markaa waxa jira fataawooyin fara badan oo culamadu ay ku radinayaan ou ka mid yahay sheekh alcalaama moxamed nasr iddiin alalbani uu ka mid yahay sheekh alcalaama cabdilcaziz ibn cabdillahi ibn baz يعني مركا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان وأهل مجرة عبد العزيز محمد السلمان يعني وحوي اللي حيدان يعني علماء فربضا ضاك هذا الشيء طبيعي وكان إلى رسالة وقيم فائدة بدل ومن أن يلاده منهج أهل السنة والجماعة يعني وحوي عنوان كيسة ساطليله أرسالة قيمة aada mufiid waay marka waxa weeye shaygii calaaniya u dhacaa waa in calaaniya loo radiyaa haddii laakiin laga rajo qabo qofkani marka waxa weeye marka la radinayaa inuu yahay ruux yani xaqa u noqosho badan oo shayga markaysaga uu sameeyey haddii loo caddeeyo butlaankiisa la rajaynaayo inuu isagu dib isu radinaayo oo dadkii u caddaynayo ciddii khata'iisu gaadhayba inuu arrinkaas inuu baatil yahayna inuu gaadhsiiyo diyaar uu noqonayo sidaa haddii laga filayo waxaa la odhan karaa waxa weeye calaamiyadii isagaa samaynaya isagaa loo sheego haalibu danni hadday ahayn taas laakiin haalibu danni haddaynay taasna ahayn waxay noqonaysaa in la yidhaahdo sawaabku waa in calaaniyatan yani loo radiya weliba taas marka xaaladda saa la filaayo yani waxa weeye waajib maaha in isaga loo sheego lakin waxa iska noqonaysaa mid iska xasana hadii isaga markaa la rajaynayo inuu isagu isradinaayo in isaga loo sheegaa waxay noqonaysaa mid xasan masala waxaad ka soo qaataa shay baatilah ayaan markaa dadka u sheegay baatilkii aan sheegay baa faafay cala sabiil misaal haddii waxa weeye qofkii oo keliya loo tago isaga laga qanciyo isaguna waxaway baatilkiisi radinin si calaaniyatana u radin cid kalena aynay u radin de waxa weeye dadkii khata'i ay la tageen ee laga yaabo inay ku camal falayaan dee meel ay ka soo noqdaa ma jiro xataa qofkan marduudu calayhiga la radinaya waxa u maslaxo badan oo dan u ah khata'iisa iyo baatilnimadiisa in calaaniyatan loo caddeeyo hadday calaaniyatan waxaas uga dhacay waayo dee dalaalkiisa iyo baadidiisa ciddii kaga dayan lahayd ee laga yaabo aakhiro in loo qabsan lahaa walayaxmiluna afqaalahum waafqaala maca afqaalihim ila waxa weeye qofku sunnaha uu jireeyo iyo ariiqada markaa uu jireeyo lagaga daydo dembigeediina waa yeelanaya hadday wanaagsantahayna ajarkeediina waa yeelanaya man sana fi lislaami sunata xasanata falahu ajruha waajru man camila biha ila ywmi lqiyaama marka dan xataa waxay ugu jirtaa walow xayaatada adduunyahaba markaa la karaahiyaystee radinta la radinaya iyagay dan ugu jirtaa oo imika matalan marka laga hadlaayo yani sayid qudub iyo ragga lamidka oo dalaalaadkoodii dadka loo caddaynayo waxaa la yaraynayaa atbaacdii raacsanayd baa la yaraynayaa si aanu dembigu aakhiro ugu fara badan marka xataa waxa weeye cidda la radinayo maslaxadiisa ay kamid tahay iyo dantiisa sheekh culamada sunada kamida culamadii salafka kamida ayaa waxaa lagu yidhi xasan ibnu saalix ibnu xay ninka la yidhaahdo waxa u ahaa nin yani cilmi badan oo faqiiha oo caalim ah oo ru- ruwaadda xadiidka soo wariyay kamida laakin wuxuu ku dhacay marka waa bidco bidcat lkhawaarij wax kamida buu ku dhacay ma wada aha ma qabin ahlu kabaa'irku inay naarta ku waarayaan laakin muxuu qabay wuxuu qabay imaamatu lfaasiq inaynay ansaxayn xaakimku hadduu faasiq noqdo inaanu imaam ahayn oo madax aanu ahayn saas yadaa buu qabay arrinka noocaase uu qabay waxaana odhan jiray marka in lala dagaalamo xukaamta fasaqada ah waxa weeye waa waajib laakin weligii ma maqxi weligii ha yidhaahdo waxa wey arrinkaas waa waajib ama waa banaan tahay laakiin ninka seef qaata ee weligiiba baxay abad alaabaad ma ahay haddana maca daalik isagaan isagu bixin ayaa haddana culamadu aad iyo aad uradin jiray wuxuu ka mid yahay ragga markaysa waxaan markaa alimaamu albukhaari uu madaahibtooda ka xikaayooda fi saxiixi markuu masaaisha qaarkood baabka tarjumaysto wuxuu yidhahdaa وبه قال سفيان والحسن بن صالح فجأ مذاهبtooda soo نqلiyo siday ku tageen imaam الbخاarي uu soo نqلiyo oo soo raro صحيixiisa ku soo raro ayuu xaسن بن صالح بن xayi ka mid yahay haddana سفyاn الthawri aad iyo aad buu uradin jiray maalin maalmaha kamida wuxuu soo galay bale masaajidka isagoo markaa tukanaya xasan bnu saalix ibn xayi uu ooyaayo markaasuu yihi acuudu billahi min khushuuci inifaaq bidcadiisa daraaddeed buu radinaya marka uhi khushuucda munaafaqnimada ilaahay baan ka magan galay khushuucda munaafaqnimada allah baan ka magan galay ma huba haddaba sufyaan athawri buu ahaa mise waxa weeye caalim kaloo iswakti ahaayeen buu ahaa oo ahlu sunnaha ka mid ah labada kuwa ha garan maayo waxaa lagu yidhi markaysaa maxaad u radinaysaa markaasi wallahi anaa uga nafci badan oo uga markaa yani u dhaama hooyadood iyo aabahood ha yuusuf ibnu asbaad baaraka allah fik marka yuusuf ibnu asbaad waxa uu yihi aniga ayaa waxa weye waxaan u dhaamaa aabahoodiiyo marka waxa weye hooy aabo yani aabahood iyo hooyadood baan u dhaamaa waayo anigu dalaaladiisi iyo baadidiisa inay sii faafto ayaan diidanahay oo dembigu aakhira uu ku farabato ila dadkii baadida kaga dayday waa loo qabsanaya marka maadaama ay sidaas tahay yani sidaasaan marka waxa yani naasix ugu ugu nafci badanahay ala kuli xaal qaacidada noocaasi waxa wey saas yadaa bay marka muhim u tahay laba siyood baana jirta marka calaaniyan shayga loo radinayo labadabana nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam mid waxa weeye waa in la tajhiiliyo oo la yidhahdo maa baalu aqwaami yafcaluuna kada wa kada ta labaad waxa weye waa in la cayimo oo qofka laftiisiiba la sheego qofka laftiisiiba la sheego wey labadabana nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam labadabana nebigu sala allahu alayhi wasalam waa sameeyey xurqus ibnu zuhayr ninkii la odhan jiray dulkhuwaysara nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ka waramay ninkaas marka waxa weeye cidda ariiqadiisa hadhow kusoo bixi doonta yakruju min dicdihi hada qawmun yamruquuna min addiini kamaa yamruqu saamu min aramiya saasuu ku yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam culamada ahlu sunnaha haddaad eegto min asaxaaba faman bacdahum waxaa la arkayaa huduud calaniya inay taban jireen huduud marka waxa way calaniya xataa waxa weeye ahlulbidac oo keliya ma aha bayna ahl yani marka ahl sunna fima baynahum ahlu sunnuhu dhexdooda waxay ka samayn jireen yani huduud markaysaga calaniya muuqato markaasa waxaad ku arkaysaa kutubta shurux axaadiis kutubta marka waxa weeye ruduud marka ay samayn jireen ahlu sunaha dhexdooda ka dhexgeyay ay leeyihin araddu cala malik araddu cala shaafici fi kada araddu cala bni cabaas araddu cala abi thawr yani marka waxa saas marka ay dhexdooda isu radin jireen saxaabadii marka dhexdooda ay isradin jireen oo weliba hadalla ad adag ay isku odhan jireen markay isradinayaan iyagoo uga jeeda nusrata lilxaq xaqa inay u gargaaraan iyadoo muraadkoodu yahay aan wax kale ahayn يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر عبد الله بن عباس لا أرمي عبد الله بن عباس أي أرمي marka shaygii calaa kuli xaal calaniyatan u dhaca si daahir oo muuqata u dhaca sawaabku waa in loo radiyo si daahir oo muuqata waa in loo radiyo saas yeela wa ama idaa adhara rajulu ninku hadduu muujiyo miya almunkaraati xumaanaha wajaba alinkaaru calayhi calaniyatan si muuqata in loo radiyo oo loo inkiro ayaa waajiba walam yabqa la mudiibatun waxaan la yidhahdaa marka uma harin bimacnaa waxay ka mid yahay markaa ashyaadii ay banaanayd markaa xaltoodu saas aawadeed waktigii waxa wey salafka qudhowda dad arrinkaa aan fahmin baa soo baxay oo culamadii markaysaga qaarkood ama culamadii ahlu sunnaha ku inkiray banaqshabi nin la yidhahdo ayaa u yimi markaa yaxya ibnu maciin dabeedna waxa uu ku yidhi dadkan aad marka waxay ka hadlaysay aad leedahay fulan waa sidan iyo fulan waa sidan iyo fulan waa sidan miyayna xan ahayd markaasu wuxuu yidhi idaa sakadtu ana wa sakadta anta haddaynu wada aamusno yani qofku siduu ku garanayaa waxa saxiixa iyo waxaan saxiixa ahayn saas aawadee culamada ahlusunna war jamaca waxay tilmaameen yani waxa weeye in inkaarka calaaniga ahi ha ahaado fii baabi riwaaya ama ha ahaato fii baabi ra'yi wadiraaya yani waxa weeye ama baab riwaayaha ku saabsanaada marka le fulan waa sayi lxifdi maxasanaad ma lahayn baa loo jeeda fulan laa shay hebel miya waxbaba maaha culamada salaf baa isticmaalay haddaan waxba ka ahayn waa qof soo taagan be waa muslimo waa shahaadanaya cilmi iyo riwaaya buu nisbo sheeganaya haddaan wax ka ahayn markaasaa la fulan laa shaya hebel waxba ma aha muwaasanadii maada kutubu taraajum haddaad soo qaado waxaad ku oraysaa fulan daciif fulan waxa weye matruuk fulan laa shay fulan sayi lxafd yani markaa waxa waxyaalo badan noocaas ku arkay wax maxaasina weliba aan la raacinin intaan maxaasinta la raacinayn baa ka badan inta maxaasinta la raacinayn hadday waajib tahay maxay uga tegeen ee u sheegi waayeen maxay u sheegi waayeen hadday waajib tahay maxaasin in la sheega marka waxa weeye ahlu jamaca yani waxay yidhaahdeen qofka waxa weeye haddii inkaar xumaantiisi la inkirayo dalaalkiisi la cadaynayo ama khataciisi la cadaynayo walow dalaal bayaanu ahaan ijtihaad saaiqaaba arrinku uga dhacay oo isagu waaba macduur ida xakama alxakimu fajtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakama fajtahada faaktaa falahu ajrun waa sheikh sunniya mubtadic ma waana sheekh caalim ah aalib lcilmi maaha waa caalim ayib waa ijtihaad de culamada ijtihaada shuruud bu leeya ijtihaadku ijtihaadkana xaqiisii waaba mariyey laakin arrinku ku dhacay waa arrin markaysa waaa khataa khataas shareecadu beri bay ka tahay daraa'ada shareecadu beri ka tahay in la caddeeya laazimi inay shareecadu beri ka tahay caddaynta la caddaynaya waa waajib saas aawadeed huduudda ahlusunuhu dhexdooda ay isku radinayaan shuruucda axaadiista iyo meelaha lamidka ad ku arkayso wa fi hada alxadiis raddun cala kada fadin markaysaga qawlka noocaasi maalik ku tegay ama shaafici ku tegay ama axmed ku tegay ama kayru ku tegeen ayaa markaysaga markaa yani ku sugan radinta la radinay waa xadiiskaasi radinaya marka waxa weeye cala kuli xaal yani qiibada waxaa jirta ashyaa la baneeyo oo lix umurood ayay culamada qaarkood sheegeen inay hiibada ku banaan tahay wa bilmunaasaba ayba lama yidhahda iiba la yidhahda iiba ayba waa maqnaanshaha lakin iiba waa xanta yani kaas dikruka akhaaka bima yakrahu riwaayo kalea sheegaysa xadiis kalea sheegayo xadiis kale cibaara asax ayaa sheegaya inuu yahay waxa weeye min khalfihi dabadiisa in laga sheego waxaasina waliba waa inay wax ku sugan haddii kale boosaan bay noqon marka kiibada ashyaa markaa la baneeyo ayaa jirta ashyaada waxaa kamid a yani nasixa in looga jeedo sida waxa weeye cid markaa bidcadiisii ama akhdaadiisii in laga digaayo waxay u banaan tahay yani kiibada noocaas waa banaan tahay mustasnan bay ka tahay fi kitaabka riyaad saalixiinka iyo kitaab alazkaar iyo kayruhum min alkutub waad ku arki kartaa riyaad saalixiin marka waxa weeye algiiba markuu baabaysto marka horeba wuxuu sheegayaa lix umuurooda culamadu ay ka soo reebeen ay tilmaameen inay iyagu banaan tahay waa inay xaaraan ahayd waatay bacdu culamaa salaf ay ohan jireen tacaal naqtabu fillah bal hadda kaala ilahay darti aan waxu xamanayn mala waa war qariiba kaale bal ilahay dartii aan wax u xamaneen maxay ujeedaan daruwaadda iyo markaysa markaa cidda yani akhdaa ku dhacday ee axaadiistii ku khatacday ayaynu markaa waxa weeye mudaakara ka samaynaynaa si aynaan u ilaawin oo uxasuusano yani taasay ka tilmaamay taas ayay ka tilmaamay ووجب أن يعاقب علانية لما يردعه عن ذلك من هجر وغيره فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متنصرا وحواجبي إن لو عقابه سمه قته أو لو عقابه وحمر كحمانتي كقبنية ومن هجر كقيران شاية وغيره وحكل بأهاتي فلا يسلم عليه لما سلامه ولا يرد عليه السلام وسلامة لو مكة لو قمر رجلي لو قمر ida kaana faacil lidalika hadduu yahay ka sidaa sameeye samaynaya ee hajrigaas la imanaya mutabakiran min dalika midtaa awoodaaya hadduu yahay min gayri mafsadatin raajixatin mafsado miisaan badan la jirkeed hadduu kari karaayo aan dhibaato ka badanna ka dhalanayn وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا waxa marka waxa weeye haboon waxaa markaa haboon liahli lkhayri wadiini kuwa khayrka iyo diinta u ehelkaa waxaa u haboon an yahjiruuhu inay ka haajiraan shaksigaas oo ka dheeraadaan maytan xaaluu meyd yahay markuu dhinto كما هجروه حيا سليم قال هجرا وقال إرادين ما كنا لهذه إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين إذا كان في ذلك أعطيتاك سجنتا كف قبشو لأمثاله كوا لمدك لقى قبنايو من المجرمين كوا مركا قبوت فلا يكمل فما أنت لقى قبنايو فيتركون تشيعا فيتركون تشيع جنازتي فيتركون فيتركون وحي كتغيان يعني أهل أهل الخير يا أهل الدين تشيع جنازتي جنازتي سمركا وحوي إني قلبيان وراعان ميتي فإنا راعان وقلبيان أي وحوي كتغيان كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم النبي قتل صلى الله عليه وسلم الصلاة تكشد لقلت كناية على غير واحد يعني الروح مركا أن كريئة هاين بمعنى تطفر بدل بالوجيلة غير واحد وحلو استعمالا يعني تطفير تطفر بدل ومن أهل الجرائم تطفر بدل اللي قلت كذو النبي صلى الله عليه وسلم وكتك صلاة وكتك لها هو أصلا مركا أهل الجرائم ككمل التنبيه دواوين وأصحيح ككمل وكما قيل لسمرة ابن ابن جندب جندب يا جندب ذلك إلا قرب إلا قدب ومكي توحى المركة واللغتان لسمرة ابن جندب أما جندب سمرة إلى جندبة سيدو مركة وكل اللي بيري إن ابنك مات البارحة إنه كان حالة يقول بنتي البارحة وحاج نسخة وحكسة خطأ صواب وحي تهي إن ابنك لم ينم البارحة بشاما سيدا كسبة أي كلمة يا بل ابن التربية لفتيسو وكش جاي يعني مجلد ك أفر يلا باتنات وكش جاي صفحة لوابق يكوب يسلاشة